hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ah oo kaashanaysa hay-adda qadar jaarati ayaa magaalada muqdisho ka sameysay ololo caafimaad oo indhafiiqis lacag la-aan ah oo loo sameeyey in ka badan lix boqol oo qoys ololahan caafimaadka ah oo isugu jiray indhafiiqis lacag la-aan ah daaweyn iyo wacyigelin ayaa waxaa ka faa-iideystay qoysas danyar u badan agaasimaha guud ee waaxda caafimaadka hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka cabdulaahi khaliif ayaa ka warbixinaya ololahan indhafiiqista ah iyo dadka loogu talagalay dadku waxay iskugu jireen dadka barakacayaasha ah ee waddanka gudihiisa ku barakacay qaxootiga sida dadka dad badan oo qaxootiga waddanka ku sugan haddaa sidaad ogtihiin oo ay yamanta ugu horeyso ay siriyaanka ku jiraan dadkaas iyo dadka soomaalida ah ee gudaha dalka ku barakacay ayaa mashruucan ka faa'iideysanayay sidoo kale waxaa ka faa'iideysanaya dadka soo laabtayaasha ee dalka dib ugu soo laabtay kuwaasoo intooda badan ay ka soo laabteen waddamada dariska ah sida kenya yeman awalna ay halkaas qaxooti ku ahaayeen marka loo fiiriyo dhanka da-da mashruucan waxaa ka faa'iideystay dad da-doodu ay kala duwan tahay sidaad soo aragteenba dadkaasi waxay iskugu jireen dad da- ah oo xagga aragga cabasho ka qabay dad muruqmaal ah oo dadka maalinlaha ah oo sida maalinlaha u shaqaysta oo dhallinyaro ah iyo dad caruur ilmo caruur ah intaas oo iskugu jirta bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa ilaahay fadligiisa inay mashruucaas saddexdaa qaybood ee daweynta qalliinka iyo okiyaalaha aragga ah intaba iskugu jira ay ka faa'iideysteen qaybo ka mida bulshadii macnaha maxaa la yidhaahdaa ee ii sheeg qallimada loo sameeyey indhahana macnaha warbaahintu ay la hadli karto oo ay wareysan karto ilaahay baan uga mahad celinaynaa ilahay baa ku mahad dhanka kale qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay adeegyada caafimaad ee lacag la-aanta ah ayaa u mahad celiyey hay-adaha iska kaashaday hor hal laga fiigay isha labaadna midigta ah shalay oo mataqaanaa maxaan kura talaadaheed ayaa laga fiiqay intaas dadkaas waxaan u mahadcelinayaa intii kusoo shaqaysay iyo intii maarata arrintaa ku shaqole intaas u mahadcelinayaa ishi marka hore mataqaana waxba igama san dhicin xoogaa aragtida ayaa daciiftay saxaab ayaa kori kabacdi mataqaana dhakhaatiirta aan la kulmay la xiriiray waa laga qalay lacag la-aan baa laga qalay ishi hore maarata bidaxda ah tan midigtan maarata shalay talaada laga qalay alxamdu rabbi alcaalamiin intii ka soo shaqaysay ajarna allah ka siiyo si bilaash ah ayaa laygu sameeyey xataa nasdooda lagama qaadanin alxamdu rabbi alcaalamiin taasaa mahad taasaa mahad mahad ah adeegyadan caafimaad ee isugu jira indhafiiqista iyo daweynta lacag la-aanta ah ayaa waxaa ka faa'iideystay qoysas badan kuwaasi oo ah soomaali iyo ajaanibta qaxootiga ah ee ku sugan waddanka